الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد عن قصة إن كتابك لقعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد وعن دحمر إني أشرات الساعة على مدها قيامها شن كمدة على مدها واوين قيامها شن كمدة مركا ومنها calaamadaha qiyaamaha waxaa ka mid ah min daalikadii horeeto ayay ku cadfantay wa min daalika ashraatu saaca mithlu khuruuji dajaal khuruujidaasay ku cadfantahay iyo wa duluuci shamsi mithlu duluuci shamsi qoraxda soo bixinteedoo kale min maqribiha meeshay u dhacdo ay ka soo baxaydo calaamadaha qiyaamaha oo waaweyn waxaa ka mid ah qoraxdu inay ka soo baxdo meesha ay u dhacdo taasaa ka mid ah waana marka toobadda la xidho ummadoo dhan wakhtiga toobadda laga xidho wey oon qof toobadu u furan tahay markaas aysan jirin qofkii gaal ahaa inuu soo islaamo laga aqbali ma qofkii muumin ahaa oo dambaabayna inuu toobad keena laga aqbali ma qof markaas toobad kadib laga yeelayaa ma jirto waxaa jirta toobadda laba waqtiyoo la xidho qof walba mar gooni oo laga xidhaa jira qof walba markay naftu halkaas timaadaan laga xidhaa waa arrin u gooriya isaga in allaha yaqbalu towbata alcabdi maa lam yuqarqir wuu yidhi nabiga sala allahu calay wasalam qof kasta ilaahay towbadda waa ka aqbala hadduu intuusan dhuun yeedhin walaysat itowbatu liladiina yacmaluuna asayi'aat xataa idaa xadara axadahum ulmowt qaala innii tubtu al'aan marka taas waa mar laakiin ummadoo dhan marka laga joojiyo waa marka qoraxdu ka soo baxdo meeshay u dhacdo waa markay qoraxdu meesha u dhacdo ka soo baxdo marka calaamadaha waaweynay ka mid tahay qur-aankuna waa sheegay nabigana sunnadiisa waa ku sheegay sala allahu calayh wasalam qur-aanka suuratul ancaam alla ku sheegay yowma ya'tii bacdu aayaati rabbika maalinka uu imaanayo rabbiga aayadihiisa gobol ka mid ah laa yanfacu nafsan naf anfici maa iimaanuhaa rumaynteeda naf markaas alla rumayda oo wakhtigaas qurax ay aayaddu timid rumayda iimaankeedu anfici ma lamta naftaasoo lam takun aan ahayn aamanad mid alla rumayda min qablu markaas ka hor ow amase kasabad mid shaqaysatay aan ahayn kasabad mid shaqaysatay aan ahayn fii iimaaniha iimaankeeda dhexdeeda khayran khayr naftii iimaankeeda dhexdeeda aan khayr ku kasban ee tiraa wakhtigaasaan khayr kasbaana laga aqbali maa toobad marka aayaddaas oo suuratul ancaam bacdu aayaati rabbika waxaa loola jeedaa waa qoraxdu inay ka soo baxdo meeshu udhaxayday sidaasna nabigaa ku fasiray sala allahu calayh wasalam xadiiska bukhaari iyo muslim oo nabigu wuxuu yidhi laa taquumu saaca saacadda qiyaamuhu istaagi maydo xataa tadluca shamsu ilaa qoraxdu ka soo baxdo min maqribihaa meesha ay u dhacdo fa idaa dalacat markay soo baxdo qoraxdu wa ra'aaha naasu dadku ay arkaan aamanuu waa rumaynayaan ajmacuuna dhammaantood ummadoo dhan allay rumaynayaan kulli dadkiioo dhan adduunka ku noolaa waxay leeyihiin ilaahay waa rumayn wadaalika wakhtigaasuna xiina waqti weeye laa yanfacu uusan anfacayn xiina waqti weeye laa yanfacu uusan anfacayn nafsa naf iimaanuha iimaankeeda naftaasoo lam takun aan ahayn aamarad mid rumayday min qablu markaas ka hor ow kasabad ow lam ow la ow kasabad amase walam takun aanna ahayn kasabad mid shaqaysatay fii iimaaniha iimaankeeda dhexdeeda khayran marka xadiiska bukhaariiyo muslim sidaas tuusaya naf oo markaas ka hor alla rumayna iimaan laga yeeli maa tii markaas ka hor khayr aan shaqaysanna khayr aan markaan shaqaysaa laga yeeli maa mar hadday qoraxdu ka soo baxdo meesha u dhacdo marka waa aayadaha ugu waaweyni ka mida wa duruuci shamsi wa milu duruuci shamsi qoraxdoo soo baxda ka mid a calaamadaha qiyaamaha min maqribiha meeshay u dhacdo ka soo baxda iyo wa ashbaahi daalika arrinkaas wixii shabbaha oo haddee shan uu sheegay shantii kaleeto weeye oo mimaa shay ah saxa uu ku ansaxay bihi maaga annaqlu naqliga wixii axaadiista saxiixaa ku ansaxday oo calaamadaha qiyaamaha ka mid ah xadiidku mar hadduu saxiix noqdo ama mutawaatir ha noqdo ama aaxaad ha noqdo waxa weeye waa in la qaato oo la rumeeyo loona daliishado caqiidada iyo acmaasha kaleetaba wa cadaabu alqabri qabriga cadaabkiisa iyo wa naciimuhu barwaaqadiisu xaqun xaq weeye oo mid sugan weeye wa cadaabu alqabri qabriga cadaabkiisa iyo wa naciimuhu barwaaqadiisu xaqun xaq weeye waa wax sugan qofka marka qabriga la dhigo oo uu dhinto la aaso dadku intaysan ka tegin su'aalaa ku bilaabanaysa su'aashaas marka hadduu ku guulaysto waxa weeyaan waxaa u bilaabanaya nicmo ilaahay kuwaasa lagu dareen hadduu ku dhaca su'aashaasoo ka jawaabi waayana cadaaba u bilaabanaya qur-aankuna cadaabkaas waa sheegay sunnada nabiguna waa sheegtay sala allahu calayh wasalam qur-aanka waxaa ka mid a ilaahay qowlkiisa aayadaha ugu cadcad ilaa wuxuu yidhi waxaaqa waxaa ku degay biaali fircoona fircoon iyo ehelkiisii aal marka la yidhaahdo qofka naftiisuna waa ku jira aalat biaali fircawna fircoon iyo ehelkiisii aa la leeyahy ee aalu fircoon kaliya maaha fircoon iyo ehelkiisii waxaa ku degay suu'u lcadaab cadaabkii xunaa ayaa ku degay ilaahay cadaabkaasaa ku fadhiistay annaaru naar ayaa yucraduuna loo bandhigaa calayhaa naarta quduwan subaxdii iyo wacashiyan galabtii subax iyo galab naarta loo bandhigaa fircoon iyo eheladiisii macnaha dadkii ku dariiqo ahaa haddeenaaba la cadaaba qabrigayna ku jiraan qiyaamihii lama gaadhin ilaa wuxuu waa kana qiyaamihiina wa yowma taquumu saaca maalinta saacadda qiyaamuhu istaagto yuqaalu lahum waxaa lagu leeyahay adkhiluu geliya aala fircoona fircoon iyo ehelkiisa ashadd alcadaabi cadaab midka ugu adag geliya marka aayaddan alla wuxuu ku kala saaray cadaabulqabrigii iyo cadaabuulqiyaama marka cadaabuqabriga aayadaha caddaynayay ka mid tahay iyo aayado badan oo sharaxu kuu dhigayo axaadiista saxiixana waa ku suganta xadiiu xadiiska bukhaariga muslima ka mid oo taqaanaana xumbaha ku yaalla oo nabiga sala allahu calayh wasalam uu qabri soo maray laba qabriyuu soo maray markaasuu nabigu yidhi innahumaa la yucadabaani labadan qabriga ku jirta waa la cadaabaa wamaa yucadabaani fii kabiiri wax oo weynna lagu cadaabi maa wax weyn lagu cadaabi markaa maahan dembi weyn lagu cadaabi maa maahan saddex macnay culummadu way jawaabaan wamaa yucadabaani bikabiir ey wamaa yucadabaani fii kabiirin bizacmihimaa say ayagu la aheed lama weynayn waxay islaaheen waxaan wax weyn ma aha mid wuxuu ka shaqayn jiray dadka inuu isku dirdiro oo warka u kala qaado kanuu tegin odhoo la caddayn kaasuu been xantiisa u soo rari markuu ka tago kanuu tegin laba wajiibaa la yidhahda waa qofka ugu sharta badan sharu maasi dalwajayn marka dadka waxaa ugu shar badan dulwajayn qofka labawajiilaha ah kaasaa ugu daran marka qofka labawajiilaha ah weeye mid oo qofkaana war ka soo qaadi kanuu u geyn waa namaam laa yadkhulu jannata namaam jannada ilaahay ma galo qofka dadka isku diraa midka kaletana kaadiduusan iska hubsan jirin meel istaago oo kaadida sii daayo uu iska xidhaan hajiye hataa surwaalka najaasoobayo kama naxay jirkiisa kama naxayo waana waxyaalaha cadaabul qabrigu ka dhashay ugu horrayda kaadidaan la yska ilaalin kaadida qofku uusan iska ilaalin ama isagoon iska dhaqin uu iska tago ama waxa weeyaan uu ballaqsiya isagoon hubsan kaadida inay ka dhammaatay uu iska dhaqaajinayo dembiyo kula sii daadiyo waxaasna lama rabo kaadida waa inuu qofku hubsado inay ka dhammaatay kadibna waa inuu iska dhaqo xalaa cadaabulqabrigu meeshuu ka yimaado weeye marka wamaa yucadabaani fii kabiirin qowlka koowaad waxa weeye fii kabiirin bizacmihima ayaga siday la aheed lama weyneyn oo hadda riwaayad kalaa nabigu yidhi balaa kabiir iska da inuusan weynayna waa wey riwaayadahay marka waa wey laakiin ayaguusan la weynayn tan labaad waxay culummadu ku fasiraan wamaa yucadabaani fii kabiirin ey kabiirin tarkuhu inay ka tagaan waa iska fududeen namaamnimada iyo isku dirdiridda inaad iska dayda iyo jaajuusnimada oo dadka warka u kala qaadaydo ma wax ulusa shaqadaadaada ka baran khayraadka kale maa ka shaqaysati intaa dad war u kala qaadayo kow midda kaleeto waxa weeyaan waa midaan kaadida iska ilaalay bal kaadidu markay qabato qofku iska hubsado inay ka dhammaatay kadibna iska dhaqo maxaa ka fudud marka inay ka tagaan ma cuslayn labadaas jawaabadoo ka mida jawaabaha lagu jawaabay marka xadiidkaas bukhaariyo muslim ayaa ka mid a axaadiista tusaya bal axaadiisteedu waaba mutawaatirba axaadiista cadaabulqabriga sheegayda waa mutawaatir qofka beeniyana waa qof waxa weeyaan ilaahay ku kufriyey وعذاب القبر قبر عذاب كيس عذاب القبر إضافة وبمعنى في وعذاب في القبر وي عذاب كقبر دحدي صاحبي إيو ونعيمه القبر برواقديسو حق حق وي حق وي وقد استعاذ النبي نبي وكما قال صلى الله عليه وسلم منهم من عذاب القبر عذاب القبر يهي كما انقل جرى نبي صلى الله عليه وسلم وقد استعاد وكما انقل النبي منه من عذاب القبر عذاب القبر إلهي كما انقل جري وأمر النبي وانا أمري به بالاستعادة مغنقل النبي وأمري في كل صلاة صلاة كست إلهي لك مغنقل صلاة كست قفت إنه عذاب القبر إلهي كما انقل نبي وأمر آه oo waxa weyn afartii shay nabigu yiri ilaahay laga magan galay kamid ah a'udhu billahi min adhab jahannama wa min adhab al-qabr wa min fitnati al-mahya wal-mamat wa min fitnati al-masih ad-dajjal marka afartaas nabigu ilaahay waa ka magan gali jiray dadkana waa amray marka qof kasta muumin oo ilaahay ka magan galo وقد استعاذ النبي نبي ومغن قال صلى الله عليه وسلم إله مغن قال منهم من عذاب القبر كما مغن قال وأمر النبي وأمري به بالاستعادة مغنجلد إلهي لمغنجلو في كل صلاة صلاة كستا إن إلهي عذاب القبر لمغنجلو ساس النبي ضدك أمري صلوات الله وسلام عليه فأصلا وحي تصيد على القبر من حقية قفك إنكرانا ويهي قف إلهي بكم فيه وفتنة القبر قبرك فتنة ديسو حق حق ويه وسؤال منكر ونكير منكر ملك الليلة إيا النكير ملك الليلة سؤال شودنا حق أيضنا حق ويه فتنة القبر إيا سؤال القبر واسهمت وحوين عطف التفسير ويه علف هو عطف التفسير فتنة القبر إيا سؤال القبر واسهمت قبك قبرك مركلا لديكو سؤال لويدينه حديث صحيح امام احمد اتوس حديث كبيرا ابراهيم بن عازب فك السؤال الويدينا marka saas qabriga loo dhigo waa la soo fariisin man rabbuka wama nabiyuka wama diinuka diiu yahay qofkii fiicnaa muuminka ahaa ee toosna wuxuu leeyahay allah rabbi allah aniga rabbigay waa allah wadiin alislaam diinkaygu waa islaam nabigayguna waa muxamed ama riwaayadaha gabadha waxay ku sugnaatay in la leeyahay maa taquulu fii hada rajul ninkan maxaad ka dhihi jirta nabiga inta loo soo suureeyo aa la leeyahy ninkan maxaad ka dhihi jirta marka rasuulka ilaahay weeye xaquu noola yimid waana raacnay yuu leeyahy qofkii muuminka ahaa laakiin qofkii munaafiq ahaa ama gaalkii dadkii dadka waxay yidhaahdaan iska dhihi jireen aan isagu diinka warqabin wuxuu leeyahay haa haa laa adri samictu nnaasa yaquuluuna faqult aniga waxba ma ogin dadka wax sheegsheegayaan maqlay waa iska dhahay marka qofkaas oo u dhamaato waa qasaar waa qasaaro qofkii waxa uu rabaa inuu maanta intuu joogo iimaankiisa iyo caqiidadiisa iyo diinkiisa xaqiijiyo oo ku dadaalo marka qofka jawaabta saxda ku jawaaba nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi samada ayaa laga dhawaaqo markaasaa waxaa la leeyahay ilaaha wuxuu leeyahay an sadaqa cabdii addoonkaygu runuu sheegay fa afrishuuhu min aljanna jannada gogol uga keen jannadaa gogol looga keen markaas iska dhuur markaasaa jannada gogol uga keena waxaad u gelidaan jannadana dhar uga keena markaasaa jannada albaab looga furi raaxadeeda iyo carabteeda aa u imaan qabrigana waa lawaascin intii ishu ka aragto laakiin qofka jawaabta qalda ee gaalka munaafaqa ah ee qalda waxa weeyaan samadaa dhawaaq ka yeeli ankadada cabdi addoonkaygu beenuu sheegay fa afrishuuhu min annaar naarta gogol uga keena nacuudu billahi min annaar albaabna naarta uga furu ilaahay leeyahay markaasaa naarta kulaylkeeda iyo hanfigeeda iyo ciriirigeeda ayaa u imaanaa qabrigana waa laysku soo ciriiriyaa ilaa feeruba feer dhaarto oo feeruhu isdhaafaan xadiidku wax yaruu ka sheegay sharaxa musnadka imaam axmed ayuuna ku yaallaa وفتنة القبر قبرك فتنة وسؤال واسكمده حق حق ويه وسؤال منكر ونكير حق حق ويه قبرك لبدا مرق ee qofka wax ku weydiinayda nabigaan sheegay in midna lera munkar midna lera nakiir maahan qisas iyo sheeko maahan sida haabiil iyo waxa weeyaan la mid ma aha qaabiil iyo haabiil waa qisas xadiis male laakiin tan waa xadiis xasana oo xujaa sharxuna waa idin dhigayaa inuu xujo yahay oo sanadkiisu xasan yahay ka nabiga ayay qofka marka la qabriyeeyo waxa weye laba malaga u imaanayaan madmadow oo indha cagaaran midna munkara layha kan kalena nakiira layha nabiga yidhi sala allahu calay wasalam marka waa xadiis xujana weeye waalbacdu in laysu soo bixinaayo bacda almowti geerida ka gadaal xaqun waa xaq ayadana waxa weeyaan marka la dhinto ka gadaal in laysu soo bixinaayo waa arrin xaq ah waana arrintii kufaaroo dhamta beeniday waxa weyn ay ku gaaloobeen oo markay yidhahdeen aidaa mitna wa kunnaa turaaban wa cidaaman ayna lama buufuuna awa aabbaa'una alawaluun ma markaan baaba'no lafa noqonno ana la soo bixinaa abayaalkeennii hore xataa ma la soo bixinaa saasay yidhaahdeen laakiin waxa weye waxay gala waayeen allihii markii hore abuuray inuu soo bixi karo wa huwa aladii yabda'u alkhalqa tuma yuciiduhu ilaahay abuurista asagaa bilaabay kadibna asagaa soo celin wa huwa ahwanu calayh soo celintaada ka fudud haddii la fiiriyo oo la fiiriyo shayga marka hore in la bilaabo iyo markii naftu ka dhacday naf la soo geliyo maba isku dhowa maba isku dhowaba marka in dadka la soo bixina de waa mas'ale waxa weeyaan macluumun min addiini bidaruura qur-aankuna waxa ugu badanu ka hadlaaba waa taas in dadka la soo bixinaayo kamaa bada'naa awala khalqin nuciiduhu wacdan calaynaa u ilaah yidhi sidaan marka hore ku bilownay ayaan ku soo celinaynaa waana ballanqaad ku shaydaan ilaah yidhi innaa kunnaa faacilina waana samaynaynaahu alla yidhi marka waa arrin waxa weeyaan daruuri ah waana haddee rugni min arkaani aliimaan arkaanta lixdaa rugni ka mida weeye qiyaamaha in qofku rumeeyo waa arkaanta iimaanka rugni ka mida muslim muumin baa noqonma qofka hadduusan rumayn waalbacdu in lays soo bixiyo bacda almowti geerida ka gadaal xaqun xaq weeye wadaalika bacdigaasuna xiina waqtiga weeye yanfuqu uu afuufi doono israafiilu israafiil markuu afuufi doono calayhi salaam waa malag nabi ciise fi suuri geeska markuu afuufi doono gees uu saas afka hadda ugu hayaa haddeer uu afka ku hayo weliba surkana saasuu hadda u lallaadiyey saasuu yidhi nabigu sala allahu calay wasalam inta geeska afka ku qabtay uu saas surkana ugu soo lallaadiyey amaruu suga in ku dhufo la yidhaahdo markuu ku dhuftaa naftu ka wada dhicin dadka hadhowna mid kalutuu ku dhifankaasa la soo bixi marka midka dambe weeye oo ilaaha uu yidhi subxaana wa yowma yunfaqu fi suuri waxa weeyaan hal yanduruun ila hal yandur فإله من الله جداتي ما آيات بالله بيدي آيها من سورة الياسين فإذا نفخ في السور ساسور فإذا نفخ في السور مركا جيس كالعفوف وصول كالعفوف فإذا هم إسلام مركا تبكي ينسلون واسود دقدقيا من الأجداث قبوره كسود دقدقيا إلى ربهم ربهم الحق يسيرون سود دقدقيا آه ajdaadka waa qabuuraha insaalkana waxa weyan israaca weeye waa socodka degdega ah fa idaa nufiqa fi suuri waxa weeyaan marka geeska la afuufo oo malagu ka dhawaajiyo fa idaahum isla markiiba dadkii yansiluuna waa soo degdegayaan min alajdaadki qabuurahay ka soo degdegayaanu alla yidhi ilaa rabbihim rabbigood xaggiisayna u soo degdegayaan marka nafqiga iyo afuufidda waa imisa culummada laba qowlay leeyihiin qowl wuxuu leeyahay waa saddex mar waxa weeye waa nafqatulfasac argagaxa malaggaa ka dhawaajin markaasaa la argagixi midna waxa weeye nafqatu saciq malaggaa waa haddana ka dhawaajin naftaa ka wada dhicin wixii noolaa haddana mar saddexaaduu ka dhawaajin waa la soo bixin culammada gabaa qowlkaasnani bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen maya waa labo oo nafqatulfazic iyo nafqatu saciq waa isku mid labadaas waa lagu wada dhimana waxa weeyaan marna fasca laga agbaray laga cabiray marna waxaa laga cabiray saciq oo dhimasho ah laakiin nafqatulbaxi iyadu waa soo bixin marka waa labadaas waa sida suuratu zumar alla ku yidhi wa nufiqa fi suuri geedkiiyaa la afuufay fa saciqa waxaa dhintay man fi samaawaati wa man fi lard wixii samaawaadka ku sugnaayo wixii dhowka ku sugnaa ilaa man shaa allah ilaahay cidduu doono maahan uma nufiqa fiihi ukhraa mar kalaa la afuufay fa idaahum qiyaamun yanduruun waxaadba isla markiiba ay dadkii yihiin kuwa taagan oo fiirinayo bal meesha loo shirinayo marka waa labadaas wa yuxsharu nnaasu dadka waa la soo shirinaa wa yuxsharu nnaasu dadka waa la soo shirinaa ee labada nafqo ee sharxa wuu idin dhigayaa sharxa akrista sharxa wuu idin dhigayaa labada nafqo afartana u dhaxayda abuu hurayra xadiidka wariye waa la weydiiyey afartanka ma afartan maalmooda markaasuu yidhi abeyntu waa diiday xayre saxaabadu cilmi kasta oy lahaayeen abuu hurayra axaadiista ugu badan waa saxaabiga laga wariyo hadduusan garayn ma naqaanay dhihi jireen saxaabadu iskama fadwoo jirin waa abuu hurayra waxaa la yidhi ma afartan maalmood afartanku markaasuu yidhi abaytu waa diid markaasaa la yidhi ma afartan sanaa markaasuu yidhi abaytu waa diid marka waa nuucaas marka afartana la joogin afartankaas marka la joogo ilaahay sanadu ka soo diina biyo marka biyahaas dhulka ku da'aan aa dadku sida begelkii ama qudaartii ayay dhulka uga soo dhalanayaan insaankana markuu dhinto jirkiisu waa baabiin ilaa dad lafta dabagibinta marka xiriirka dhabarku dhammaado oo uu salka ku dhammaado lafta ugu dambayda laftaas maaha inta kale waa dhammaan waa baabi'in laftaasa harayda laftaastaa layska soo korsiina hadhow makhluuq qof walba laftaasa layska soo korsiina sida geedka mirta looga abuuro biyahaas marka dhulka ku daataan wa yuxsharu naasu dadka waa la soo shirinaa waa la soo kulminaa wey hadda xashriga waa jamci saasaa loola jeedaa eelaa bacigii waa soo sheegnay wa yuxsharu naasu dadka waa la soo shirinaa yowmaalqiyaamati maalinta qiyaamaha xufaatan xaala ay yihiin kuwa cagacad xuraatan xaala ay yihiin kuwa qaaqaawan gurlaa xaala ay yihiin kuwa buurya qab ah buhman xaala ay yihiin kuwaan waxba haysan xoolaa buhman waa soran u soo maray laba macnay lahe soo marna soo marna ya ay labadii macnaa laga raba marka haddaan soo marna haddaan soo marnay idinkaa laga raba labadii macno ay haya haya labadii macno la laba macnaan ku soo sheegnay buhmani aye allahu almustacaan qof haya lamaayo miya sheega labadii macno haye cali haye kuwa cayri ama waxba haysan kow maasha alla ninkaasaynu furtay waa nasiib daro wey casharka wixii lasoo mara waa in la sheegaa haa labadaas macnay ku fasireen waxa weye kuwa aan wax xoolaa wadanoo cayr ah koog iyo macnaha labaadna muxuu ahaa kuwa aan wax calaamada lahaynoo macnaha wax cudura aysan ku sugnayn mid illa kuma jiro mid lugla kuma jiro mid jiisa kuma jiro waa sidii qofku waa dhammaystiran aakhire jiis ma joogo midoo wadaada oo dad waxaa jiri jira diinka u bartaa muran iyo jaajaale oo aan moodaba inuusan aakhira markaas caamadu markay la murmaan u yidhahdaa qofkii ila wuxuda qof ila jannaba ma gale soco kii lugla wuxuu leey jiisu janno ma gashee soco marka war musiibatiin miya war maanaan janno galeen xaytaa ilaaha lugta ila gooy marka yidhaahdo marka hadhow marka lagu qabsada u leeyahay hadda qof jiisa aakhirma yimaado qofka isagoo dhammaystiro imaana marka waa unu jaajaale weeyo iska muran waxaas lama raba diinka inaad muran u adeegsato waa qaadna laakiin masale ahaan waa sax aakhiro imaama qofkiisa aakhiro dadkao dhan waa dhammaystiranyihin waa dhammaystiranyihin marka buhman macnaheedu waa labadaas laysa macahum shay iyo waxa weyn asixaa kuwa caafimaad qaboon xibinka maqnay labada macno weyn marka dadku iyagoo sidaasaa la soo kulminaa waxa weye qur-aanku waa la sheegay in la soo kulmin waina alawaliina waalaakhiriin nabi waxaad ku tiraa kuwii hore iyo kuwii dambena lamajmucuuna waa la soo kulminaa ilaa miiqaati yowmin maalin waqti loogu qabtay macluumin oo la yaqaan nabigana haddii xadiis lafdigan ku macnaa ayaaba ka sugnaaday oo waxa weeyaan uu yidhi yuxsharu naasu yowma alqiyaamati curaatan gurlaa buhman buhman markii la yidhina qulnaa wamaa buhman qaala laysa macahu shay waxba ma haysta caaisha markuu nabigu yidhi inakum maxshuruuna xufaatan curaatan gurlaa kamaa bada'naa awala khalqin nuciidu waxaan sidaan marka hore ku bilownay ayaan ku soo celinaynaa xadiiska bukhaari iyo muslim qofka ugu horreeya dhaq loo gelinaana waa nebi ibraahim xayr ilaahay dartiis ayaa gaalo inta dharka uga siibana dab ugu tuureen ilaahay marka asagoo ugu hormarina wax dhaq loo gelisho ummadda marka xadiiskaas markuu nabigu akhriyey caaisha waxay tii rasuulka allow raggii dumarka miyaysan isfiirayn markaasaa nabigu ku yidhi alamru acdamu min an yahummahum daaka arrintu way ka weynta in arrintaasu murugo gelido dumar fiirin iyo rag fiirin iyo meel waxaad ka hadlaydaan waxa weeyaan shahawaad iyo waxaasu yaallaan meeshaas qof walba nafta halkaas imaan nafta halkaas joogta muuga keliya marka dadka sidaasa loo soo bixin fayaqifuuna dadku waa istaagayaan fii mowqifi alqiyaamati qiyaamaha meesha loo istaagay istaagayaan xataa yashfacahum ilaa uu u ergeeyo fiihim fii sha'nin arrintooda nebiyuna nabigeenna muxamadun maxamed ah sala allahu calayh wasalam dadka maxsharkay soo istaagayaan yowma yaquumu annaasu lirabbi alcaalamiin maalinta dadku rabbalcaalamiinu soo istaagayaan marka markay soo istaagaan waxa weeyaan maxsharkaasaa la taagnaanaya muddo dheer ayaa la taagnaan marka marka ugu dambaydu dadku dhibtoodaan oo qorraxdii inta la soo dhoweeyo hal miil la keeno ayaa dadku u tegayaa nabiyullaahi aadam ooy leeyihiin adaa nebigay aabbaheennii ah oo banu-aadankoo dhan dhalay ilaahayna labadiisa gacmooduu kugu abuuray maanta ilaahay noogu ergey mawaadan arkayn xaaladaydu siday tahay markaasuu leeyahay aniga geeda alla iidhaha cuni geeddiiyaan cunay maanta ilaahay noortegi karee waxa weeye nabi aad nabi nuuxu taga nabi nuuxna waxa weeye isna waa ka cudur daaran ibraahiimu taguu leeyahay ibraahimna waa ka cudur daaran wuxuu leeyahay muusew taga muusena waa ka cudur daaran ciisu u diraya ciisena nabi maxamed u taguu leeyahay nabigaale anan lahaana iskale maanta sujuudu la dhacayaa nabigu sala allahu calay wasalam shafaaca bilaabi maaha markuu sujuudo ayaa rabbulcaalamiin leeyahay irfac ra'saka washfac tushafac was'al tucda madaxa koru qaad wax weyddiiso waa lagu siinayaahe maanta shafeec waa ka aqbalaa markaasuu leey ilaah waxaan ku weydiisaa dadka inaad kala saarto oo wixii jannale janno u dhig wixii kaleta meeshay leeyihin u dhig ilahu kala saar shafaacatlcudma haddaad maqasho waa middaas waana shafaacooyinka midda ugu weyn nabigeennaana la gaar ah sala allahu calay wasalam nabi kale iyo malag iyo saalix dad kaloo shafeeci karaa middaas ma jiro shafaacaadku waa badan yihiin middaas waxa weeyaan waa shafaacada weyn oo waxa weeyaan nabigeennu uu goonida la yahay waana maqaamu maxmuudka ilaahay u ballan qaaday wa yuxaasibuhum allaahu dadka ilaahay baa xisaabinaya tabaaraka allah qayrkiisu batay wa tacaala allah sarreeye marka nabigu ergeeyo waa la kala saarin dadka ilaahi weynaa subxaanahu wa tacaala ayaa xisaabinaya dadka xisaabta dadka saddex qaybood weeye qaar xisaab la'aanay jannada iska gelayeen jannada galaa lale xisaab la'aan iyo cadaab la'aan xadiiska saxiixa nabiga sala allahu calayh wasalam ee bukhaari iyo muslim wuxuu yidhi yadkhulu ljannata min ummatin sabcuuna alfan biqayri xisaabin wala cadaab biqayri xisaab waxa weeye toddobaatan kun oo ummaddayda ka mid ah ayaa jannada gelayda xisaab la'aan ayadoon laba la hadlin waana dadka waxa weye nabiga markii la weydiiyo la yidhi yayihiin wuxuu yidhi hum aladiina laa yastarquun waa dadkan tufta raadsan tufta waa dadkaan raadsan dhib qof inta ku yimaada adoo jirna wax kugu akriyo dhib male qur-aan hadduu kugu akriyo ama adkaarta laakiin waa dadkan ayagu raadsan waraalaygu tufa war iyagu tufa war igu soo tufa war waa liitaay faatixada iisoo akriyo inta istaaga hafa iska leeyi waxa qofkan qur-aan ugu akriya waa bannaanta oo hadde xaaraan maahan inuu ama qofku yidhahdo ha laygu tufana xaaraan maaha laakiin tawakulkiiyay ka yarayne fiiri xaaraan ma aha tawakulkiiyay ka yarayne dadka jannada xisaab la-aan galaya ka mid noqoma laakiin waa bannaanta nabigu wuxuu yidhi walaa yatatayaruuna waa dadka aan wax baasaysan dadka wax baasaystaa jannada xisaab la-aan inay galaan iska daya khataray ku jiraan waa dadka aan waxba baasaysan dad waxaa jira iyaga dhammo wax kasta waa ka shakina shimbira xagga istaagta balaayaa jirta waxa weye cidda maydaa ku jira uu leeyay waa shakina asaga dhan shimbir xagga istaagtay iyo wax ay koonkaan maamulkiisa ku leeyihiin lama arko cunuga qofacaa xuya ma islaama maanta maqribkii soo gashay ma awoodda dadkiiba isku dilaaba subxaan allah dad hadday islaamku soo booqatay muslimku waa isi siyaartaa xayta dhibka ku jira ma cuduray keeni karaan waxaas waxa ka shaqeeya waa wax daran oo aan caqiida lahayn marka waxaas dadkaasu ma ahan dadka jannada xisaabla'aanta gala kuwaas walaa yaktabuuna waana dadkan dabkana raadsan war hallay gubo war halkaan alla hallay gubo kuwaas kuma jiraan dabka isaga waa bannaanye laakiin macnaha qofka xoogaa su'aasha dadka oo weydiisigaa ayaa xoogaa dana'aahu ku jirta ama liidnaana inaad waxaasna iska ilaalidaan wa calaa rabbihim yatawakkaluuna maxay sameeyaan rabbigooday tala saarta xadiiska sharxu waa inin dhigo xadiiska bukhaari muslim marka wa yuxaasibuhum allaahu allah xisaabaya tabaaraka qayr allah qayrkiisu bartay wa tacaala allah sarreeye qoladaas marka xisaab la-aanay baa jannada iska gelaya qaarna xisaab yar alla xisaabina xisaab yar oo fudud fa amaa man uutiya kitaabahu biyamiinihi qofkii laga siiyo kitaabkiisa gacanta midigtaa fa sawfa dib dambaa yuxaasibu ilaa xisaabi doona xisaaban yasiiran xisaab fudud ayaa ilaahay xisaabi doona وينقلب مركز قدوم دونا الى اهله هلديسي يحرم انت وهو مسرورا حاليا مثل فرحه جريه een taasna nabiga sheegay oo waxa weeye aayadaas markii uu soo degtay waxa weeyaan Aisha ayaa waxay ku tiri nabiga wuxuu yiri mathalan fiiri nabiga wuxuu yiri laysa ahadun waxa weeye man xusiba uqiba la hadiis sidaas ah qofka dil la xisaabo waa la ciqaab markaasay tiri Aisha oo ilaahi miyaan dhihin fasawfa yuhasabu hisaban yasira markaasuu nabigu yiri maya kaas waa ardi xisaabka aayaddan sheegayda cardi wey cardiga waa maxay dadkii kale la tusi maa qofkan ilaahay baa asturaya kaasaa laleeyahy dembigan maadaan gelin waa galay maadaan kan gelin waa galay maadaan kan gelin waa galay warkuusu yidhaa waaba kuu dhammaantay waa halaagsantay aa ilaah leeyahy adduunkan anaa ku asturay dadku kuma ogeyn haddana anaa kuu dhaafay jannada kale markaasay dadku leeyihiin ayaan badanaa alla nasiib badanaa weligiis ilaahay macaasin hal dembi laguma soo oogin ilaaha qariyey ka waran ilaahay dadku asturaha nagu daro marka marka nabi wuxuu yiri laysa ahadu yuraqashu fi hisab yawm alqiyamah illa udiba qof hisaabka lagu adkeeyaa ma jiro illa wal cadaaba qofka tii lagu adkeeyo wardanbiga ma gasho waa gal ma cidur daarad leeda malihi waa khalas waa dhamaada dadka dadkiina waa u jeedaan khalas qofkaas way qofka khasaaraya marka qolada saddexaad waa qolada saas loo xisaabinay dadku waa saddex xisaab la'aan kuwa jannada gelaya iyo kuwa xisaab yasiira oo ah carfi dadka dhan laga qariyo ilaahay dambiga maadaan gelin dambiga maadaan gelin kan ma gashay kan waa gal ha aan duunkan anaa ku asuray haddana ku asuray jannada aad waa labo qolada saddexaad waa qolada dab loola xisaabtamayo xisaabta adag qoladaas waa alcadaaba nacuudu billahi min alcadaab marka saddexdaas qaybood ayay kala noqonayaan saddexdaas qaybood ayay kala noqonayaan وتنصب ولا تاغيا الموازين ميزانيالك ولا تاغا وتنصب ولا تاغيا الموازين ميزانيالك وتنشر ولا كلا بخينا الدواوين ديوانده ديوانك وورقديه اي كو قرنايان اعماش اعماش اه ديوانده ولا كلا بخينا ولا كلا بخينا وتنصب ولا تاغيا الموازين ميزانيالك وتنشر وعلى كلبخينيا الدواوين ديواننا اعماش اي ku qoran yihiin waxa way dawaawiin waa jamcu diiwaan waa warqadaha acmaashu ku qoran yihiin waa la kala bixina watadaayaru way duulaysaa waa boodaysaa saxaa'iful acmaali acmaasha warqadaha ay ku qoran yihiin ilal aymaani midigyaalkay u duulayaan iyo washamaa'ili bidixyaalka warqadihii midna waxay ku dhacaydaa qof midigtiis midna bidix qofkay midig ugu dhacdo waa qof janno leh qofkay bidix kaga dhacdana waa u dhammaana ودمات واقف لك سمن نعوذ بالله من النار فإلهي إذا قرآنك كشك إله وحبيري فأما من قفك أوتي الله سيو كتابه كتاب كيسا بيمينه كعنت ملك تالك سيو فسوف مرضا به أيا يحاسب الله حساب الدونا حسابا حساب حساب كاسو يصيرا فضل وينقلب وقدوم الدونا إلى أهل إهلدي سيو قدوم الدونا قرر أنت مسرورا حاليه مثل فرحة قريه وأما من قفك أوتي لغسيو كتابه كتاب كيسا وراء ظهره نبر كيسا قدال كيسا فصوف مرضا به أيو يدعو يردونا ثبورا هلاك آه أو قدي دونا إله نفتي قا لغانا قادمة إلا نفتي لغا قادو حنون كديلها لغانا قادمة آه فسوف مرضا يدعو يردونا ثبورا هلاك ويصلى وقل دونا سعيرا نار هريسا فأما من قفك أوتي الله سيو كتابه كتاب كيسا بيمينه كعنان تملك تقفك لغا سيو فسوف مرضا با يحاسب الحساب الدونا حسابا حسابك يسيرا فوق وعرضك وينقلب ويقدوم الدونا إلى أهله الذي سيو قدوم الدونا مسرورا حاله مثل فرحة قريه وأما من قفك أوتي الله سيو كتابه كتاب كيسا وراء ظهره دبر كيسا قبال كيسا marka ayadaha qabna waxay sheegayaan in bidixda laga siinaa aayaddan waxay sheegaydaa in laga siinayo dhabarka gadaalkiisa marka say isku waafaqayaan way iswaafaqsayna culimmadu waxay leeyihiin gacantan bidixdaa ayaa gadaal loo jebin kaasaa gadaal laga siinaa qaarna waxay leeyihin intaanta laga fujiyo gacanta aa xagga lagu rakibo kaasaa laleeyahy gadaal ka taago waa cuquubow waraa'a dahri iyo waxa weeyaan bishimaalihi waa isku mid midna waa suuratu linshiqaaq midna waa suuratu lxaaq waana isku macno waxa weyn gacantaana inta la jebiyo gadaal ayaa waxa weeyaan ama inta inta inta laga fujiyo aa gadaal looga rakibina leeyahay ku qaado gacanta bidixda ah looga dhibin laakiin gadaal ay ka taagan tahay wey وأما من أحد كيوتي الذي كتابه كتاب كيسا وراء ظهر دبر كيسا قدال كيسا فسوف مرتم يدعو يرد دونا ثبورا هلاك أو أريد دونا هلاك ويكالي وحويان هلاك ويموت كيلي ويكالي آه لكن موت أركي معه maanta siduu mawd heli lahaa faa'iidu ayuu noqon lahaa wayaslaa wuxuu geli doonaa saciira naar holcaysa walmiisaanu miisaanka acmaasha lagu miisaamayo lahu waxaa u sugnaadeen kifataani laba kafadood miisaanka acmaasha lagu miisaamayo laba kafadooday leey iyo wallisaanul carab carabka waa labada labada kafadood dhexdooda meesha oo wax laga fiiriyo birta oo waxa weeyaan oo dheer oo kor u taagan wey oo wax lagu miisaamo markay sinaata la yidhaahdo waa miisaanku waa sinan yahay hadday dhinac u badatana waxa la leeyahay miisaanku waa qaldan yahay birtaasaa la yidhaha carab miisaanku waa kaas walmiisaanu miisaanka waxa weeye lahu waxa u sugnaadeen kifataani laba kafadood iyo wa lisaanun carab tuusanu waxaa lagu miisaanaa bihi miisaankaas alacmaalu acmaasha lagu miisaamaa faman faqulad qofkay cuslaato mawaasiinuhu miisaanyaalkiisa xasanaadka fa ulaa'ika dadka ay cuslaatay manta lafdigeeda waa mufrad macnahana waa jamac oo hadda cumuumay faa'iidayne marka fawlaa'ika hadda mantiya lagu ishaaraa ilaa man qof kasta ooy cuslaato waay hal qof maaha laba maaha faman qof alla qofkii faqulad ay cuslaato mawaasiinuhu miisaanyaalkiisa fa ulaa'ika dadka ay cuslaato miisaanyaalkooda humul muflixuuna ayaga keligooda liibaana qofkii xasanaadkiisa cuslaadaan waman qofkii khafad ay fuldaato mawaasiinuhu miisaanyaalkiisa xasanaadka oo sayi'aadka ay cuslaadaan fa ulaa'ika dadkaas miisaanyaalkooda uu fuldaaday oo xasanaadkooda uu fuldaaday alladiina waa kuwa khasiruu khasaaray anfusan nafafyaalkoodii raasulmaalkoodiiba waayeenba iska daa faa'iide ay soo hooyaane waa qofkii intuu janno inuu helo inuu xurulciin helo inuu raaxo helo iska daa naftiisiiuba khasaarayba raasulmaalkiiusan bahaynoo naar lagu shubayna nacuudu billaahi min annaar waman qofkii khafad ay fuudaato mawaasiinuhu miisaanyaalkiisa xasanaadka fa ulaa'ika dadka miisaankoodu fuudaaday alladiina waa kuwa khasiruu khasaaray anfusahum nafafyaalkooda fii jahannama khaaliduuna way waarayaan fii jahannama jahannama dhexdeedayna ku waarayaan nacuudu billaahi min jahannam marka miisaan inuu jiro aayadahaas waa caddeeyeen oo wax la miisaamayo oo wax cuslaanayaan sunnaduna waa caddayda oo nabiga sala allahu alay waslm xadiiska bukhaari kelimataani khafiifataani cala lisaani nabiga wuxuu yihi sala allahu alay wasalam laba kelimo carabka waa ku fudud yihiin si fududaa lagu dhihi karaa faqiilataani filmiisaani miisaanka qiyaamaha waa ku culus yihiin xabiibataani ila araxmaani allaha raxmaanka agtiisana waa laga jecel yahay subxaana allaahi wa bixamdihi subxaana allahi alcadiim labadaas kelimo waa inaad tidhahdo subxana allahi wabixamdi subxana allahi alcadiim maalinkii waxaad dhihi kartaa kun goor adoon dareerin intaad suuqa socoto intaad dariiqa socoto intaad subxaana allahi wabixamdi subxana allahi alcadiim subxana carabkaaga kama daalay waa kelimada iska fudud qofkana waxa uu ka qayr dhigto waxa uu carabkiisa uga caada dhigo waxa weeye waxa weeyaan hadda waxaa dhacday khaatimo inay u noqoto marka waxa weyaan carabkaaga caadaa looga dhigaa dikriga maanta adoon dhibtoon haddaad caado ka dhigato intaad dariiqa marayda akri intaad meelaha iska marayda akri subxana allahi wa bixamdihi subxaana allahi alcadiim adoo macnaha qalbiga ka dareemaya waxa weeye miisaanka qiyaame qulays weyn ayay keenayaan ilaahayna waa jecelyihin waa xadiiska bukhaari saxiix bukhaari lix kun iyo afartan iyo saddex marka miisaan xaqiiqaa weeye oo laba kafadood leh weeye miisaan xaqiiqaa oo laba kafadood la weeye miisaan xaqiiqa ah oo laba kafadood la weeye miisaankaasaa la saara welinabina marka miisaanka waa noo imaan doonaa iyo axkaamtiisa iyo waxa la miisaama xayihin ma qofka ma camalka ma warqadaha waa noo imaan doonaa waxaasoo dhan waxaasoo dhan waa noo imaan doonaa welinabiyina nabigeenna waxaa u sugnaaday sala allahu calayh wasalama hawdun dar ayaa u sugnaaday cafwan waa sharaxayaanan ka boodin miisaanka waa kana halkaanuu ku dhigayaa saddex qowlay leeyihin ahlu sunnuhu waxa la miisaama xayihin qowl ahlu sunnaha wuxuu leeyahay waxaa la miisaamayaa waa dadka qofka gaalkii miisaankiisaa la saari qofkii faasiq ahaa miisaanka isagaa la saari qofkii muuminka ahaa miisaanka isagaa la saari qofkii marka waxa weeyaan hadduu qof fiican oo taqiya ahaa waa cuslaana qofkii laakiin hadduu qof faasiq ama gaala ahaa si kasta adduunka u weynaada furaydu noqona taas qowlkaas culammada gobolaa qabaan waxayna u deliishadeen xadiiska bukhaari iyo muslim abuu hurayra sharaxuna waa idiin dhigayaahe oo nabigu yidhi innahu bogsor sadarka ugu dambeeya sadarka ku xigo laba sadarku innahu la ya'tii rajulu nin ayaa imaan doona ma ninkaasoo alcadiimu weyn ninkaasoo asamiinu cayillan yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ninkaasoo laa yasinu aan u miisaanmayn cindallaahi alla agtiisa janaaxa bacuudatin ganeeca garabkeed garab kaneeco baalkan kaneecada laydhaha dadka cunta garabkeeda baalkeeda ma miisaanama maalinta qiyaamaha ilaahay baa qirada ka qaadaya ilaahay u weynaa qiraduu ka qaada iyo miisaanka markaasuu garabkaneeco bal wuxuu noqona waana nin adduunka dadkeeda weynaadu kusha lahaa wa qaala wuxuuhi nabigu iqra'u akriya ilaahay qowlkiisa ilaahay yidhi falaa nuqiimu u taagi mayno lahum kufaarta yowmaalqiyaamati maalinta qiyaamaha wasnan wax miisaana qiradan ka qaadayna miisaan u yeelimayn marka xadiidkaas iyo aayaddaas waxay tusayaan dadkaa la miisaama qowlka kaleeto ahlucilmiga waxay leeyihiin maya warqadaha la miisaamaya acmaashu ku qoran tahay ilaa warqadaha haddii acmaal badan ku qorantahay warqado badanay noqonaaya haddii wax yar ku qoran yihiinna warqado yaray noqonaaya kuwaasaa la miisaama taasna waxay u daliishadeen culummadu xadiiulbitaaqa xadiiskii tirmidi iyo ibnu maaja ay wariyeen min xadiidi cabdillaahi ibni camar ibni caas oo nabigu yidhi yusaaxu birajuli ninaa loo dhawaaqaa fa yunsharu calayhi tiscatun wa tiscuuna sijillan sagaashan iyo sagaal dafdar ah waxa weeyaan loo kala bixina kullu sijillin dafdar kastaaba milu madil basar ishu meeshay wax ka qabato uu leegi saas marka loo kala baxo kullina macaasi iyo dunuub uu galaa ku qoran uma yaquulu rabbiya wuxuu leeyahay atunkiru ma ka inkiri kartaa min haadaakan shay-an shay shaygaasoo adlamaka ay kugu dulmiyeen katabatii malaa'igtayda wax qora alxaafiduuna ee wax acmaasha xifdiya hal shay oodan adugu samayn oo gardarra ahaan malaa'igtu kuugu qortay ma ka keeni kartaa qof walbaana waa soo xasuusana yowmaidin yatadakaru linsaanu maa saca maalinkaasa insaanku qof walba waa xasuusana wuxuu sameeyey annaga shala waxaan samaynay waa halmaana waxaan xan iyo been iyo shala ugu hadlay khiyaano fa yaquulu qofku wuxuu leeya laa hal kelimo laygu dulmiyey ma xasuusto yaa rabbi rabbiyow fa yaquulu rabbi wuxuu leeya afalaka cudru ma cudurdaarad leeda inaan kuu diiday waxaan xumaanta maadan ogeyn miyaa markaad samaynaydey fayaquulu wuxuu leeyahay laa yaa rabbi rabbi cudurdaarna melihi fa yaquulu wax cudurdaarana melihi ayuu leeyahay marka xasano ma leedahay in la leeyaha meesha ka muuqata oo uu leeyahay xasanana melihi markaasa rabbi fa yaquulu wuxuu leeyahay balaa waad leedahay inna laka cindana xasana hal xasanaad leedahay hal xasano ayaan kuu haynaa fa innahu laa dulma calayka alyowma maxaa yeele maanta lagu dulmi maaha fa yukhriju ilaahay wuxuu soo bixinaa bidaaqatan waqad fiiha ay ku qoran tahay ashadu waxanqiraa an laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa inuusan jirin ila allaahu allah maahane wa ashhadu waxaan kaloo qiraa anna muxameda nebi muxamed cabdu ilaahi addoonkiis inuu yahay wa rasuulu rasuulkiis inuu yahay intaasaa ugu qoran fa yaquulu wuxuu ilaah leeyahay uxdur wasan wasananka meesha acmaashaada lagu miisaamayo orta tag meesha wax lagu miisaamayo fayaquulu addoonku wuxuu leey yaa rabbi rabbiyo maa haadihi lbidaaqatu maxay ka taraydaa warqaddaanu maca haadihi sijillaadi daftariyaalka intaan leeg maxay ka taraysaa fa qaala ilaah wuxuu yidhi markaas innaka laa tudlam adiga lagu dulmin maca qaala nabi wuxuu yidhi fa tuudacu waa la saaraa assijillaatu daftariyaalkii fii kifatin kafadaa la saaraa waalbidaaqatu warqaddiina fii kifatina la saaraa fadaashad way duulaysaa asijillaatu koray u kacaysaa daftaryaalkii wasaqulad way cuslaanaydaa albidaaqatu warqadayga hoostay tegaydaa kafadaasaa hoostega warqadda yartaa saaranta falaa yadkulu ma cuslaado maca smillaahi ilaahay magaciisa la jirkiisa shay u shay ma cuslaado magaca ilaahay tawxiid sax ah waa culays badan yaha wax la cuslaan kara lama arko tirmidi ayaa wariyey ibnu maaja waa nasqa qowlka kalo ahlu sunnaha waxay leeyihin acmaasha la miisaama acmaasha saalixada iyo midda sayi'adaah la isku miisaama waana kan ayadana daliilkeedii waxay u daliishadeen culummadu aayadda qur'aan faman yacmal qofkii camal fala midqaala daratin dhuuracaso qadar la eg miisaan la eg dhuuracaso yarahu khayran oo khayr ah yarahu waa arkaa waman yacmal qofkii camal fala midqaala daratin dhuuracaso miisaan la eg sharran oo shar ah yarahu waa arkaa marka taasna wuxuu tusaa acmaal in la miisaamayo xadiidka bidagdaana wuu tusaa sidaasoo kale oo nabiga wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam maa min shayin shay ma jiro afqalu oo ka culays badan maa min shayin shay ma jiro shaygaasoo afqalu uga culus fii miisaani lmu'mini muuminka miisaankiisa min khuluqin xasanin akhlaaq wanaagsan akhlaaqda wanaagsan iyo dabeecadda wanaagsan oo muuminka xasanaadka qiyaamaha wax la miisaaneg male marka in acmalka la miisaamayo tusaa haddaba marka uu sii waday walxadiidu aladii marra macanaa xadiidkiina soo maray ayaa ku daliila in acmaasha la miisaamayo oo ahaa kelimataani xabiibataani ila raxmaani kelimataani khafiifataani cala lisaani haqiilataani fi lmiisaani xabiibataani ila araxmaani subxana allahi wabixamdihi subxana allah alcadiim in kelimada la miisaamayo tuseed وقد جمع وحكو جمعي الشيخ ابن باز رحمه الله بين هذه الأقوال الثلاثة فقال وقل الجمع إلا كلميو بين النصوص الواردة النصوص تصورت في وزن الأعمال إن أعماش للميزانة إيو العاملين بدكي سبيعين للميزانة والصحائف وقضاها إلا الميزانة أنه شأن الله منافاة وح استديدنا بينها أقواش معهانين فالجميع قمان يوزن ولا ميزانة قفك ولا ميزانة وقضاها ولا ميزانة acmaasha waa la miisaana walaakin alictibaac waxa qiimaha leh ee qof haddii la miisaano culays u yeeli warqad haddii la miisaano culays u yeeli haddii camal la miisaano culays u yeeli walaakin alictibaacu waxa la fiirinaa fi tiqale xagga culayska iyo walqifati fudaydka yakuunu wuxuu noqonaa bilcamali nafsi mar kasta waa camal waxa wax qiimaynaa laakiin saddexda waa la miisaama laa bidaati alcaamil qofka camal falay daatadiis wax aqbal ma aha walaa bisaxiifati warqadana ma aha waxa wax kala saaraa waa camal marka qofkii weynaa aad aragto xadiis saxiixa inuusan miisaan yeelin inuusan qiimo lahayn walinabiyina nabigeenna waxaa u sugnaaday sala allahu calayhi wasalam xawdun bal ayaa u sugnaaday walinabiyina nabigeenna waxaa u sugnaaday sala allahu calayh wasalam xawdun bar filqiyaamati qiyaamaha barkaasoo maa'u biyihiisu ashaddu uu ka adayg badan yahay bayaadan xagga caddaanka minallabani caanaha وأحلى وكم عام بدنيه من العسل المربك وأباريقه وحوي انقلاس يدي سنة عدد النجوم السماء سماء حدقه إلى لطر إبيه من شرب منه قفك كعبة شربة عبيتان لم يضمأ هل مرة قفك كعبة شربة ومستر مرة هل مرة قفك كعبة لم يضمأ مأمه بعدها مركز كقضال أبدا ورقس مأمه والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على الله